iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka lixaad ee korintoska labaad annagoo la shaqaynaynaa ilaah waxaannu idinka baryaynaa inaydnaan micno la'aan u qaadan nimcadii ilaah waayo wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan ku dhagaystay oo maalintii badbaadintana ayaan ku caawiyey bal eeg hadda waa wakhtigii la aqbalay bal eeg hadda waa maalintii badbaadinta annagu ninna wax uu ku taranturoodo uma dhigno si aan adeegiddayada waxba looga sheegin laakiin sida mididinyada ilaah ayaannu wax walba isugu caddaynaynaa dulqaadasho badan annagoo ku dhex jirna dhibaatooyin iyo baahi iyo cidhiidhiyo iyo karbaashyo iyo xabsiyo iyo rabshooyin iyo howlo iyo soo jeedid iyo soomid annagoo isku caddaynayna daahirnimo iyo aqoon iyo samir iyo roonaan iyo ruuxa quduuska ah iyo jacayl aan laba weji lahayn iyo hadalka runta ah iyo xoogga ilaah iyo hubka xikmadda ee midigta iyo bidixdaba haddii lana maamuuso iyo haddii lana maamuus jebiyoba haddii war xun lanaga sheego iyo haddii war wanaagsan lanaga sheegoba sida annagoo ah qaa'inno laakiin kuwa runta ah sida kuwa aan la garanaynin laakiin la yaqaan sida kuwa dhimanaya laakiin bal eeg waannu nool nahay sida kuwa la edbiyo laakiin aan dhimasho la gaadhsiin sida kuwa la calool xumeeyey laakiin weli had iyo goorba farxa sida masaakiin laakiin dad badan hodansiiya sida kuwa aan waxba haysanin laakiin wax walba leh qalbi furnaan iyo jacayl afkayagu waa idin furan yahay idinka dadka korintosow qalbigayaguna si weyn buu idinku furan yahay annagu idinma aanan cidhiidhiyin laakiin waxaa idin cidhiidhiyey jacaylkiinna oo qudha haddaba idinkuna sidaas oo kale abaalgud ahaan u qalbi furnaada waxaan idinla hadlayaa sida carruurtayda oo kale waa laga digay in lala saaxibo kuwa aan rumaysnayn masiix ha noqonina kuwa ku xidhan kuwa aan rumaysanaynin waayo sidee bay xaqnimada iyo dembigu isu wehliyaan ama sidee bay iftiinka iyo gudcurku isu dhex galaan oo sidee bay masiix iyo inab balaayo isku mid u yihiin ama maxaa ka dhexeeya mid rumaysta iyo mid aan rumaysanaynin macbudka ilaah sidee buu ula mid yahay sanamyada waayo innagu waxaynu nahay macbudka ilaaha nool siduu ilaah yidhi iyaga waan dhex joogi doonaa waanan dhex socon doonaa ilaahoodaan ahaan doonaa oo iyaguna dadkaygay ahaan doonaan sidaa daraaddeed ka soo baxa dhexdooda oo ka soocma ayuu rabbigu leeyahay oo ha taabanina wax aan daahir ahayn waanan idin aqbali doonaa waxaan idin ahaan doonaa aabbe oo idinkuna waxaad ii ahaan doontaan wiilal iyo gabdho ayuu rabbiga qaadirka ahu leeyahay